raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu subaxnimo wanaagsan kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda dalsan subaxnimaad wararkeena ugu waaweyn idaacadda dalsan idiin haysana waxaa ka mid ah guddiga doorashooyinka heer federaal oo maanta lagu wado in muqdisho lagu doorto doorashooyinka heer maamul goboleed ee hirshabeelle ayaa oo lagu wado maanta inay shaaciyaan in ka badan toban kursi oo ka mid ah golaha shacabka taliska ciidanka gobolka bari iskushaandhayn ku sameeyey taliyaashii saldhigyada magaalada boosaaso dhakhaatiirta degmada dhuble oo sheegay in xanuuno aan la garanayn inay ka dilaaceen degmada dhuble ee gobolka jubbada hoose akhbaaraadka dibaddana shiinaha iyo weliba iiraan ayaa bilaabay hirgelinta heshiis ishkaashi oo soconaya muddo shan iyo labaatan sana ah
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ad maqasheen oo qodobadaneeyey wararka kusoo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan guddoonka guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa maanta lagu wadaa inay doortaan guddoonka sare ee guddiga doorashooyinka heer federaal guddiga ayaa saacadihii lasoo dhaafay wado la tashiyo kala duwan ay la yeelanayaan madaxda maamulada dalka iyagoona sidoo kale sheegay in ay maanta oo sabti ah guddiga doorashada heer federaal iyagu guddoonkooda ay ku dooran doonaan sidoo kale magaalada muqdisho ayaa ka socota qabanqaabada subaxnimada saaka ah in magaalada muqdisho lagu doorto guddiga guddiga doorashooyinka heer federaal oo maanta muqdisho ay ku dooran doonaan guddi cusub kadib markii dhowaantan xilka ay ka qaadeen guddoomiyihii guddigaasi maxamed xasan cero loolan xagga oo ku wajahan doorashada guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa habeennimadii xalay ka socday magaalada laba dhinac haysahayaha hogaanka dalka ay farmaajo rooble ayaa koox doonaysa inay jagadan iyagu midkooda ku guulaysto saxaasadaas soo socda ayaa lagu wadaa in si rasmiya loo doorto guddoomiyaha guddiga si loo sii wado doorashada heer federaal oo ah mid dhaaftay waqhtigii loogu talagalay sidoo kalena waxaa socdaan ololo la doonayo in xilka loo qaado guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka iyadoo guddigan maanta ay dooran doonaan guddoomiyaha kadibna arrintan la sheegay inay ku dhaqaaqi doonaan sidii xilka ay u qaadi lahaayeen gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka heer federaal guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed iyo hirshabeelle ayaa sheegay in iyagu maanta saacadaha soo socda inay ku dhawaaqi doonaan qaar ka mid a kuraasta baarlamaanka federaalk ee soomaaliya guddiga doorashooyinka heer federaal heerku maamul goboleed ayaa sheegay in iyagu ay doonayaan inay ka qayb qaataan sidii horey loogu gaaray heshiiskii ka dhacay magaalada muqdisho ee golaha iyagu ay magaalada muqdisho ay ku yeesheen wadatashi qarankaasoo lagu go-aamiyey in shan iyo labaatanka bisha februari ay noqoto maalinta ugu dambaysa ee golaha shacabka doorashadiisa ay soo dhammaato guddiga heer maamul goboleed iyo hirshabeelle ayaa waxay sheegeen in tobankan kuraas ay ku dhawaaqi doonaan maanta guddiga ayaa saacadihii lasoo dhaafay waday la tashiyo kala duwan ay la yeelanayeen madaxda maamulka hirshabeelle waxaana ay kala hadleen siday ay u bilaabi lahayn doorashada golaha shacabka wararka qaar ayaa sheegayna toban kuraas idinka badan la shaacin doono inay yihiin kuwa u ag tartanka xildhibaanada golaha shacabka ee deegaanada maamulka hirshabeelle madaxweynaha hirshabeelle oo dib ugu laabtay ayaa ujeedadiisa ugu weyn ay tahay una bilaabo doorashada maadaama hirshabeelle ay tahay meelahana weli laga bilaabin doorashada xildhibaanada golaha shacabka ah dhakhaatiirta degmada dhuuble ee gobolka jubbada hoose ayaa sheegay in aan cudur aan la gelin xanuun aan la garanin ay ka dilaaceen degmada dhuuble ee gobolka jubbada hoose dhakhaatiirtan ayaa sheegay in xanuunadan laga dhaxlay abaarihii ka dhacay gudaha dalkaasi gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan degmada dhuuble oo idii saameyn ku yeelatay dadkii adduunyada degmadaasi waa kuwan qaar ka mid a dhakhaatiirta ka howlgasha degmada dhuuble oo sheegeen xanuunadan ihiina kuwaana horey loogu arag degmadasi markaana ay sheegeen in iyagu loo aanaynayo xanuunadan inay ka yimaadeen dadkii iyagoo ka soo ayaamay deegaanadii ay abaaruhu ay saameeyeen islamarkaana yimid magaalada dhuuble iyo sidoo kale xanuuno laga qaaday xoolihii inta badan ku dhintay xilliyadii abaartu ay ka jirtay degmada dhuuble ee gobolka jubbada hoose
guduud iyo kanaaco fara badan oo meel kasta ama goobta soo degaanka ku mida inay kanaaco fara badan ay dhalatay kanaacadaa dhalatayna ay dhibaatooyin fara badan haysanayso iyo dadkii oo meelihii ay ku haysteen xoolaha kasoo baraxay dadkii xooluhu kasoo dhamaaday oo degaankii degaankii aysan wax shaqaa ka haynin ilmihii uu ka shumaayo sisiiradi ama shindarwowka loo yaqaano aysan haysinin oo kanaacadii ka galaan hadda dadka ugu faraxa badan ee noo yimaadaan waxay ka cabanayaan shindarwo inay siiyaan siduu ka muuqdaa malaariyada marka xarunada ugu faraxa badan ee hadda aan daaweyn waxaa ka mid a a w b ga filanbiyoodka barkiitada ilmaha ku dhacaysa oo n r t i a mxuuha iyadana mxuuha u t i iyadana waan ka daaweynay cudurada ugu badan nafaqa dabka zaa'idka oo halkii ay markii hore maalintii saddex labo afar hal laga arki jiray oo safiir manipulationa oo hawaageedu yahay koob iyo toban dhibic labo ama saddex waxaad arkaysaa toban cunug oo ama sagaal ama sideed cunug oo safiir manipulationa maalintii arkaysa oo ah mawaagiisii sagaal dhibic waxaa
dhakhaatiirta ayaa sidoo kale ugu baaqay hay-adaha caafimaadka ah ee heer federaal iyo weliba heer maamul goboleed in wax laga qabto cuduradan iyo xanuunadan la garanay ka dilaacay degmada dhuuble ee gobolka jubbada hoose taliyaha ciidanka booliska gobolka bari ayaa isku shaandhayn ku sameeyey taliyaasha saldhigyada gobolkaasi bari taliyaha qaybta booliska gobolka bari gaashaanle sare cabduqaadir jaamac dirir ayaa isku shaandhayn ku sameeyey qaar ka mida taliyaasha saldhigyada gobolka bari waxaana sidoo kale uu sheegay in isagu qaar isku shaandhaynta ay qayb ka yihiin saldhigyada booliska boosaaso uufayn weliba ceel daahir taliyaha qaybta booliska gobolka bari gaashaanle sare cabdirasaaq cabduqaadir jaamac dirir ayaa isbeddelkan sheegay inuu yahay mid la doonayo in wax loo qabto amniga gobolka gaar ahaan magaalada boosaaso waxaana uu sheegay in saldhigyada isbedelka taliyayaasha bedelka lagu sameeyay yihiin saldhigga ah booliska nuur salaad ee boosaaso saldhigga booliska baallada ee boosaaso weliba saldhigga degmada uufayn iyo weliba saldhigga booliska degmada ceel daahir ee gobolka bari gaashaan lasar cabdiqaadir ayaa sheegay in tallaabadan loo qaaday inay tahay sidii loo adkeyn lahaa ammaanka gobolka bari waa sidoo taliyuhu sheegay waliyaha qaybta booliska gobolka bari cabdirasaaq gaashaan lasar cabdirasaaq ayaa kula dardaarmay dhammaan saraakiisha ee taliyayaasha booliska ee isbedelka lagu sameeyey inay iyagu dardargeliyaan howlahooda shaqo ee dadkay u hayaan iyo weliba gaar ahaan reer puntland waxaana uu sheegay in taliyuhu inay ka go-an tahay tayeynta weliba kormeeridda saldhigyada booliska gobolka bari maadaama isku taliyayaasha qaarkood laga qaaday xilalka kuwo kalena iskushaandhayn lagu sameeyo uu doonayo in ammaanka gobolka bari noqdo mid gacan bira lagu qabto halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddana dowladaha shiinaha iyo weliba iiraan ayaa isku raacay in istaraatiijiyad heshiis gaaraya muddo shan sana ah in iyagu ay hirgeliyaan hirgelintan ayaa waxaa qayb ka ahaa wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka shiinaha iiraan xuseen amiir cabdulxaadi iyo weliba sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalka shiinaha waxaana sidoo kale iskaashigan la sheegay inuu socon doono muddo shan iyo labaatan sana ah oo shiinuhu la sixideen bishii maaj dalkaasi iiraan sanadkii hore uu dhaqan galay taasoo qaybka natiijada booqashadii muhiimka ahayd ee wasiirka arrimaha dibadda ee dalka shiinuhu masariyaankii uu ku tegay dalkaas iiraan waxaan ku heshiinay inaan maanta ku dhaqaaqno inay tahay taariikhi ah heshiiskan uu noqon doono muddo shan iyo labaatan sana islamarkaana istaraatiijiyad cusbo furaya dalalka iiraan iyo shiinaha heshiiskan ay si rasmi ah u diiwaangelinaya iskaashiga istaraatiijiyadeed ee dhammaystirka ee shiinaha iyo weliba iiraan kaasoo lagu dhawaaqay booqashadii madaxweynaha shiinaha ee dalkaasi uu ku tegay shimbing oo kor loo qaado iskaashiga dhaqaalaha labada dal muddada shan iyo labaatanka ay soo socotaa waxaana sidoo kale heshiiskan la sheegay inuu gogolxaari doono qayb taariikhi ah iyadoo ay ka qaadato dalkaas iiraan si wax looga qabto hannaanka labada wadan ee istaraatiijiyada ah ay ku heshiiyeen taasoo dhabarjab ku noqon doonta dowladda dalka maraykanka warkii subaxnimo aad ka dhegaysanaysa idaacadda dalsan akhyaartana dhegaysanaysaa subaxnimadan oo nagayta
wararkaad la haysaa hobsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tirinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel